asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegeystaad kusoo dhawaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maanta waxaa u alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idma hayo aynu howlaha farada badan ku soo qaadanno iyo tilmaamayaasha haddii eeba idma hayo aan haddii maaragtay sida rasmiga ah aan uga soo guurino nolosheennii hore ee soomaalidu ay horay u lahayd haddii aan si dhab ah u raad qaadno wixii asal ee faracaynu u lahaynna reed ayaa inoo baxaya haddii aynu ka seexannana dee way inaga seexanhayaan waa tii lalahaa maaragtay haddii ilaahay idmahayo maaragtay haddii ilaahay idmahayo waa tii haddii eeba idmahayo sheekooyinkeena rismiga ahaa ee hore qaababkoodii hore farada badnaa ay tusaalayaasha aada iyo aadka u farada badan ay lahaayeen maantana xubinteena murtida maanta waxaan ku soo qaadanaynaa haddii rabbi idmo habka nolosha iyo siyaalaha ay tusaalayaasha farada badan iyo qaababka farada badan ay u leedahay kuwaasoo ah kuwo u baahan in bal hoos loo dhuuxo sababta hoos loogu dhuuxaya maxay tahay waxaa jira waxyaalo qofka cabsida lagu bari karo iyo waxyaalo aan qofka cabsida lagu bari karin ee aqligiisu uu bari karo oo tusaale ahaan maxaa la yidhi markaa meeshan xubinteena murtida maantu waxay ku leedahay ama tusaale ahaan inoo bixinaysaa waxaa la yidhi laan ha ku celiso ama laabtu ha ku hogaamiso halkaa maxaad ka fahantay marka lagu leeyahay laan ha ku celiso waxaa tahay ilmo yar oo caruur ah oo la rabo in la cabsiiyo ama maaragtay la dhaho joojowraa waxaas oo haddii uu joojin waayo in la uleeyo ka baqahayo kaa marka maxaa la samaynhayaa waa laan ha ku celiso laan ha ku celiso ayaa la leeyahay oo kaas isaga laanta iyo usha ayaa lagu cabsigelinhayaa oo uu ka baqahayaa oo celinhaya oo uu ka cabsanhayaa cabsidiisu waa taas kaas muxuu yahay marka waa laan ha ku celiso ma ogtahay ama laabtu ha ku hogaamiso midka laabta hogaaminaysa waa kee marka laabtu waxay hogaaminaysaa haddii eeba idmahayo midka weyn oo caqligiisii iyo maankiisii iyo xiskiisii iyo dareenkiisii ayaa hagahaya oo qaabkay u hagahayaan waxay u hagahayaan dee in alla kacabsi laga mudan yahay waxaanu inuu mudan yahay ilaahay in laga boqo waxaanu inuu ceeb yahay waxaan uusan ceeb ahayn waxaanu xalaal yahay waxaan xaaraan yahay oo inuu ka leexda loo baahan yahay ayuu ku soconhayaa oo kaa isaga laabta ayaa hogaaminaysa oo uu ku soconhayaa oo uu hagaajinayaa oo dareenkiisii uu ku hagahayaa oo isagoo cabsi keli ah cabsidu waa tee uu cabsanhayo waa cabsida eebe ee ma ahan cabsi aadame o uu laan ka baqahayo ma ahan dadkii marka maxay u kala baxayaan laba ayay u kala baxayaanoo labaday u kala baxayaanba waxay kala noqonayaan ama laan ha ku celiso ama laabtu ha ku hogaamiso haddaan laan ku celinayno caruur caruur haddii uu ilmuhu yahay de ushaasu ka baqaya iyo cabsigelinta iyo macallinkiisa iyo aabihii hooyadii iyo anshaxaa la barahaya iyo aadaabta ayuu ku cabsanhayaa saasay taasi ku celinaysaa haddii uu qof weyn yahayna waa in laabtu hagtaa oo waxaan waa khamaare iska daa waa xaaraane oo waxaanu maaragtay waa sine ka dheera waa xaaraane oo waxaani waa xalaale qabso oo waxaan ilaahay kaama yeelahaye waxa ilahay baa kugu cadaabi oo waxaan ilaahay maaragtay kugu dulqaadan maa oo waxaan dad qofku waa inuu middaa isku hago o oo laabtiisii iyo xiskiisii iyo maanku ay hagaan marka maxaa la yidhi laan ha ku celiso ama laabtu ha ku celiso waxaa la yidhi laan ha ku celiso ama laabtu ha ku hogaamiso saas ayaa wanaagsan labadaa haddaad midna noqon weydo dee markaa maxaad noqonaysaa allow sahal ayaad ku biiraysaa mahmaahda maanta aan ku soo qaadanayna xubinteena murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi ilmihii abab liita awowgii uma ekaado ilmihii abab liitaa awowgii uma ekaado